waxbarashadu waa helitaanka aqoon iyo hab waxbarasho oo dhammaystiran waxbarashadu waxay had iyo jeer ka dhacdaa iyadoo ay hagayaan barayaasha ama macallimiinta hase yeeshee ardaydu mararka qaarkood waa ay isbari karaan waxbarashaduna waxa ay ku dhici kartaa qaab rasmi ah iyo qaab aan rasmi ahayn khibrad kasta oo saameyn ku leh habka qofka uu u fikirayo ama uu dareemayo ama u dhaqmayo waxaa loo qaadan karaa inay tahay waxbarasho haddaba arday walbo marka uu wax barto waxaa lagu ogaadaa waxbarashadiisa imtixaanka sida uu uga jawaabo su'aalaha lasoo hordhigo maalmo kahor waxaa si rasmi a loogu dhawaaqay natiijada sana dugsiyeedka labada kun sagaaliyo toban labada kun iyo labaatanka ardayda soomaaliyeed ayaa si isku mid a waxay u heleen natiijada imtixaankooda qaar ayaa ku guulaystay oo gudbay kuwana waxay ku dhaceen imtixaankoodii ardayda ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa si isku mid a waxay ugu farxeen natiijadii imtixaanka maadaama ardayda u fadhiisatay sana dugsiyeedkan ay ahaayeen sagaal boqol sagaashan iyo kow arday waxaa imtixaanka ku dhacay keliya afar arday inta kale waa ay baaseen haddaba qaar ka mid a ardayda imtixaanka ku guulaystay ayaa la hadlay waman redio waxaana ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin natiijada imtixaanka ee sana dugsiyeedkan magacaygu waa cabdikariin maxamuud maxamed waxaan joogaa magaalada kismaayo waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jibisay imtixaanka dowladda sana dugsiyeedkii waxaan ka mid ahay dugsiyada mid ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada kismaayo kaasoo ah dugsiga ganaan kafaalo academy waxaan ku faraxsanahay natiijada aniga aa helay taasoo aniga iqancisay oo natiijo fiican aa helay iyo waxaa kaloo ku faraxsanahay walaaladay magaalada kismaayo aisla joogno ardayda oo heleen natiijo fiican ay ku farxeen ardayda soomaaliyeed kulli waxaa rajeynaya natiijo fiican inay wada helaan si fiican ayaa loo qaada imtixaanka imtixaanka dowladda waana ku faraxsanahay imtixaanka dowladda inaa ka qayb galo aana galo natiijo fiicanna aa ka helo waa ku faraxsanay iskoolkeeni wuxuu helay natiijo fiican natiijadaas oo ah boqolkii ugu horeysa waxaa ka galnay todobo todobo qof haddii dhanka loo fiiriyo kismaayo waxaa ka galnay tobankii ugu horeysay saddex qof iskoor fiicanoo aa ka helna iskoolkeena galaan waa ku faraxsanay ardayda dhammaan ka guuleysa imtixaanka dowladda sidoo kale waxaan ku baraarujinaya ardayda ka guuldareystay in mar labaad dadaalkooda hor usii wadaan insha allah waxay mar labaad ku guuleysan doonaa imtixaanka dowladda sanad dugsiyeedka soo socda marka waxaan ku faraxsanahay gobolka gedo kaalinta uu ka galay imtixaanka dowladda waa ku faraxsanay sidoo kale ardada soomaaliyeed waxaa uu baaqayaa in imtixaanka dowladda uu yahay mid oo aan laga baqaynin oo mid oo easy iska yahy haddaaba aa gashay imtixaanka iskuulka imtixaanka dowladda wax kulama aha marka ardayahow waxaan uu baaqaya ardayda soomaaliyeed hadda sanadkan qalajiba rabto imtixaanka dowladda waxba yaa laga baqin wax oo waxaa waaye dadaalkaaga aa soo wadi aa gaaraysaa marka waxaan ugu baaqiyaa ummadda soomaaliyeed dhammaan guul ayaan rajeynaya insha allah magacaygu waa salaad ismaaciil shaaciye oo ka mid ah ardaydii sanadkan u fadhiisatay imtixaanka finaalka dowladda federaalk soomaaliya maasha allah aad baan ugu faraxsanahay inkastoo najiitadeediina maaragtay shalay soo baxday oon arday badana oo farxadda aan la qaybsanahay ay jirto ana laftirka aan ku faraxsanahay waxaan markaa rabaa inaan maaragtay ardayda aan waxyar oga dhaco imtixaanka maaragtay sida loo gali iyo sida maaragtay cabsida kolka hore intaada gelin kusoo wajahaysa horta markii aan anagu ahayn fonfor aad baan ooga baqi jirin oo imtixaan qaran markaad maqashay xoogaa filistration baa kuu furmaaya oo waxyaaba waxaad sawiranaysaa maaragtay aan imtixaanka baan ku jirin baad sawiranaysaa laakiin sidaasay tahay markii anagu aan imtixaanka galnay waxaan ogaanay in xitaa maadooyinka qaarkood yaana dhihin kulli maadooyinka qaarkood inay ka fududaan kuwii iskoolka caadigana looga qaadi jiray marka midda kale waxaa jirta dadaal ma aragtay la isdheeryahay oo ardaydu ay kolka hore soo sameyso inta aysan gelin imtixaanka marka ardaydana waxaan kula dardaarmi lahaa ma aragtay inay dadaal sameeyaan oosa isdhihin waxyaala qash iyo waxyaala noocaas soo bixi doona inkastoo dee qashka ma aragtay annagu laftirkeen waan islahayn oo kuwaagii hore waxbaa soo bixi jiray laakiin sidii hadda ma aragtay dowladdan daba u dhalatayba qashka inkastoo la adkeeyey oo waayihii hore waxaa arki jireen wax haweenada haysta oo taasna waxaa u dambeysay imtixaanka la kansalahaya marka ardayda waxaan kula dardaarima in maaragtay ay taas ka fayjignaadaan oo maaragtay qof walba wax u barto meesha uu la tegi doono iyo wix kale ilaahay u fududeeyo